بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين باب الشح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يجتمعان على لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق baabun wuxuu u baab yahay ashuxu bakhayltinimada amba dhabcaalnimada inay xun tahay laba boqol iyo koob iyo sideetan xadiiska laba boqol iyo koob iyo sideetan kaas dhabcaalnimada iyo waxaa laga yidhi ashuxu iyo albuklu af carabiga way kala duwan yihiin albuklu ayaa sahlan labada bakhaylkaa sahlan albakhiil washaxiix ayaa la kala yidhaahdaa markaa labada bakhaylkaa la qaatay shaxiixu waa kaani waxba ka soo dhacayn bakhaylka waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu marmar iyo dhifca bixiyaa suuragala laakiin shaxiixu waa ka guray ee gabnada ah waxaa weeyaan malaa ma la odhan karaa markaa waa bakhaylnimo iyo iyo dhabcaalnimo inaka malaa dee luq ahaan inooma kala duwanaan laakiin way kala sareeyaan alshaxiixu wاlbakhiil can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yajtamicu qubaaru fii sabiili اllahi wadukhaanu jahannama fii jawfi cabdin abada laa yajtamicu kuma kulmaan gubaarun boodh fii sabiili اllaahi ilaahay dartii loo kiciyey wadukhaanu jahannama iyo qiiqa jahannama kuma kulmaanoo isuguma yimaadaan fii jawfi cabdin abadaa qof muslima jawfkiisa amba calooshiisa marka qiiqa uu kaco ee qofku qiiqa uu dhex qaadeede qiiqa wuu liqayaa boodhkuna waa sidaas oo kale marka hanqalaalka dheh amba jawfkaoo dhaadhicib oo calooshaba dhehoo labadaasi qofka muuminkaa kuma kulmaanoo isuma yimaadaan inuu ilaahay dartii u dagaalamo oo isagoo jihaadaya boodhkii kacay uu ku asqoobo iyo jahanamo qiiqeedu qof muslima isuguma yimaadaan maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa waxyaabaha jahanamo lagaga lagaga nabad galo ee lagaga baydho waxaa ka mid ah qofku inuu jihaado aljihaadu fii sabiili illaahi fawaaid faa'iidooyinkuu leeyahy waxaa ka mid ah qofku inaanu naar gelin naar inuu ka badbaado walaa yajtamicu ashuxu waaliimaanu fii qalbi cabdin abada laba kalena qofka qalbiga muslimkaa kuma kulmaan ashuxu waaliimaan dhabcaalnimo iyo iimaan qofka muslimkaa isuguma yimaadaan qofkaasi waa mu'min iimaankiisu uu wanaagsan yahay haddana waa bakhayl dhabcaala labadaasi qofka isuma wada qabtaan labadaa sifo labadaa tilmaamood ma qaadan karo culimmadu siyaabo fara badan bay u macneeyaan qaar waxay yidhaahdeen bakhaylnimada iyo iimaan kaamila haddii qofku uu yahay qof bakhayla amba qof dhabcaala waxay keenaysaa waxyaaba muxaramaada inuu ku dhaco oo xoolo jacaylku wuxuu u geynayaa waajibaad fara badan oo saaraa iyo xuquuq fara badan oo lagu lahaa inuu diido oo macsi uu ku dhaco macsiduna waxay dhaawacaysaa iimaanka markaa qofka iimaankiisu wuu nuqsaamaya oo iimaankii loo baahnaa ee wanaagsanaa qofku uu ku ammaanaa ma soo gaadhayo markaa dacfuliimaan baa ku dhacaya markaa iimaan wanaagsan oo qofka wax weyn u tara iyo shaxiixnimo qofka qalbigiisa isuguma yimaadaan sa waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey waxaa laga hadlayaa qofka iimaankiina raalli kue sidaa ku jecel bakhaylnimadiina sidaa ku jecel oo dhaqankaas uu qabo iyo bakhaylnimadiisa ku qanacsan oo weliba isku ammaanaya isuna haysta lebi inuu taagan yahay labadaasba waa lagu macneeyey siyaabo kalena waa loo sheegaa wuxuunbay tilmaamaysaa bakhaylnimadu inaanay qofka u darayn oo keliya adduunyadiisa xataa aakhiradiisa ay saamaynayso qofku hadduu bakhayl yahay oo shaxiix uu yahay uu gacan adag yahay waxa hubaala inay saameyn weyn ku samaynayso qofka iimaankiisa oo haddii wax kale la waayo dee xuquuqdii qofka saarida laga rabay inuu bixiyo marka uu bixin waayo wuu dembaabayaa dembigana wuxuu saameynaya qofka iimaankiisa taasaanaad moodda inay ugu xoog badan tahay laa yajtamicu gubaarun fii sabiili اllaah isuguma yimaadaan boodh ilaahay dartii loo kiciyey wa dukhaanu jahannama iyo qiiqa jahannama fii joofi cabdin abada qof mu'mina qalbi calooshiisa amba maaragtay inuu labadaasba dhex qaadaa isagoo isagoo boodhkii soo dhex qaaday jihaadka inuu haddana qiiqii jahannama dhex qaado labadaas isuma qabato midun baa maaragtay walaa yajtamicu ashuxu waaliimaanu fii qalbi cabdin abada bakhaylnimo iyo shaxiixnimo iyo iimaanna qofka qalbigiisa ma wada degaan waa xadiis saxiixa imaamu الnasaa-i ayaa kusoo ayaa soo wariyey fii kitaab اljihaad iyo xaakim albanina wuxuu ku tilmaamay fi saxiix اljaamic can abi saciidin radia اllahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi khaslataani laa yajtamicaani fii muumin laba sifo laba calaamadood laba dhaqan isuguma yimaadaan qofka muuminkaa laba sifo ma wada qaadan karo albuklu wa suuءu اlkhuluq bakhaylnimo iyo akhlaaq xumo dhaqan xumo yacni dabeecad xumaan bay ka dhigan tahay saan halkaynu ka naqaanin qofkaas wuu dabeecad xun yihi haddana waa bakhayl mid keliyaa ku filan qofka inay baabiiso oo meesha ay ka saarto labadu hadday isu raacaan maba isu raaci karaanba waa ceeb ceeb saaran laa yajtamicaani isuguma yimaadaan fii khaslataani laba sifo laba tilmaamood laa yajtamicaani isuguma yimaadaan fii mu'minin qof mu'mina albuklu bakhaylnimo bakhaylnimadu waxay ka timaadaa had iyo jeer qofku kalsooni waxaanu ku qabin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo haddaad intan bixiso waad bakhtii amba waad baahan ayuu leeyahay qofku marka yacni qofkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminaaddu ilaahay aamini waaye kalsoonidu ku kalsoonaan waay ay hayso iyo haddana suul khuluq mucaamaladii dadka uu kula mucaamilayey inuu xumeeyo oo dabeecad xumaado uu kakanaadaa qofka isugu tagtaabay ka dhigan tahay way dhici kartaae qofka isagoo muminoo iimaan sheeganaya inuu dabeecad xumaado coon noqdo halkana uu bakhayl dhabcaala uu noqdaa waa suuragal laakiin de qofkaasi waa qofku daayay bay ka dhigantah qofkaasi qof dhow maaha waa xadiis xasana waa mawquufa mawquufka waa waxa weeyaan xasan buu ku yahay aan idhaahdo xadiiska waa daciif laakiin macnihiisu waa macno saxiixa weeye can malik ibn اlxaarisi can cabdillaahi bni rabiicata qaala wuxuu yidhi malik ibn اlxaaris isagu waa taabici cabdillahi bn rabiica waa la isku haystaa ma saxaabi baa mise waa taabici saxaabi baa mise waa taabici muran baa ku jira qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn juluusan qaar fadhiya cinda cabdilaah cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ayaanu maalin maalmaha ka mida la fadhinay fadakaruu dabeete waxay soo qaadeen rajulan nin nin baa la soo qaado oo hebel baa la soo qaaday magaciisii fadakaruu waxay sheegeen min khuluqihi dhaqankiisaa la soo qaada akhlaaqdiisaa laga sheekeeyey faqaala cabdullaah dabeete cabdilaahi bni cumar baa wuxuu yidhi ara'aytum waxaa ka warantaan low qaطactum ra'sahu haddaa madaxa ka jartaan akuntum tastaiicuuna an tuciiduuhu nolol ma ku soo celin kari lahaydeen madaxiisa haddaad ka goysaan madaxa ma ku soo celin kari lahaydeenoo ma noolaan lahaa qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya madaxiisa kumaa noo soo celin kareen qaala wuxuu uhi fayaduhu gacanta haddaad ka jartaan gacantiisa ma ku soo celin lahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya farijlahu farijluhu lugta haddaa ka jartaan ka warran ma ku soo celin kari lahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen laa qaala wuxuu yidhi fa innakum idinku laa tastatiicuuna an tugayiruu khuluqahu xataa tugayiruu khalqahu ma awoodaan inaad dhaqankiisa beddeshaan ilaa abuurkiisa beddeshaan abuurkan ma bedeli kartaan soo ma sidaa idinaan abuurkiisa u bedeli karahayn ba idinaan dhaqankiisana u bedeli karan bay ka dhiganta qofku sidaasuu u baxay sidaasuu ku weynaaday qaybtii ilaahay subxaanahu wa tacaala akhlaaqda uu ka siiyey waa intaas markaa ku daalin ay faraa ka qaado iska aamusa inna annudfata la tastaqiru fi اraxim candhuuftu waxay ku dhacdaa makaanka manida arbaciina leyla la tastaqiru fi اraximi arbaciina leylatan waxay ku sugnaataa ee deganaataa afartan habeen uma tanxadiru daman dabeetna waxay isu bedeshay u daadegtaa dhiig inay noqoto intana maxay ahaataa afartan kale uma takuunu calaqatan dabeetna waxay noqotaa xinjir afartan kale uma takuunu mudqatan dabeetna waxay noqotaa waslad amba in afka la geliyo mar mudqa waa min madaqa uu calaaliyey waxaad mooddaa markaa jowska in la dhigayoo calaamadaha ay leedahay intoo saa loo calaaliyey loo qaniinay in saa loo dhigo waa cad yaroo kuusanoo buusbuusan uma dabadeetana naftii baa lagu abuuraabay ka dhigan tahay oo yabcasu allaahu malakan ilaahay malag buu soo diraa fa yaktubu markaasuu qoraa risqahu wa khuluqahu wa shaqiyan aw saciidan waxaa la qoraa arsaaqadiisa intuu adduunka ka qaadi doono qof kasta arsaaqadiisu way way qoran tahay xabadda dambe xabadda ugu dambaysa beriiska markaad liqdo way kaa dhammaanaysaa khalaas koobka amba kabada biyaha ugu dambaysa markaad liqdo khalaas ilaa aad taa liqdana dhiman maysa haddii xataa kaara ku jiro haddii samada lagaa soo tuuro oo diyaaradi kula burburto keligaa unbaa ka soo hadhi ilan quruskii waxbaa dhimane welin yaroo berihiisa ayaa taa lama dhimanaysid saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina ruuxa alqudusi qad nafasa fii ruuci ana nafsa lan tamuuta xataa tastakmila risqaha nebiyullaahi malakuljibriil wuxuu ii sheegay nafina inaanay dhimanahayn ilaa arsaaqadeeda ay dhammaysatee faajmiluu fi alab war waa helaysaan waxane saa u helaysaan wanaajiya qaar baa tuugo ku helaya intii loo qoray tuuguu ku helaya hadduu iska dayn lahaa xalaal bay ugu iman lahayd been buu ku helayaa khiyaamuu ku helayaa dhac buu ku helayaa laaluush buu ku helayaa faajmiluu fi alab khalaas nafina dhiman mayso ilaa xabadda u dambaysa ay ka dhammaysato markaasa wuxuu leeyahay waxaa la qoray wakhuluqahu iyo akhlaaqdiisa akhlaaqdiisu noocay noqon arsaaqadiisaw qayb maaha qaybta adduunka arsaaqadda faraha badan ee ballaadhan ee xagga ilaahi subxaanahu watacaala ka timi qaybta kaga soo aadi doontaa la qoraya akhlaaqduna waa qaybtaasoo kaleoo qaybta akhlaaqdaahee ballaadhan adduunka guudkiisa taalla inta kaga soo aadi doontaa la qoraya wa shaqiyan aw saciidan inuu yahay qof ayaan daran oo ehlu naara iyo qof ayaan badan oo ehlu janna kuu noqon doonana waa la qoraya waa xadiis xasana oo mawquufa laakiin macnihiisu waa macnihii marfuuca oo waxyaabahan aakhire iyo waxa laga sheekaynayo iyo umuuraha waxyi unbaa lagu helaa marka cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhu xadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka maqlay buu inoo sheegayaa uun isagoon odhan nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa yidhi xadiiskii macruufkaa waa taqaanaan qofka ibni aadamka caloosha hooyadii wuxuu ku kulm waxaa laga ururiyaa isagoo candhuufa isagoo mudqaa isagoo kan xadiiska macruufka kaas macnihiisii un weey waxay ka dhigan tahay meesha qofka akhlaaqda uu leeyahay ee uu ku kacay ee uu ku kacaamay ee uu ku weynaaday siduu u beddelaa aad iyo aad bay u adag tahay weligaaba wad weligaaba ku daal waa isagii uun hebel hadduu seexdo uu soo tooso waa isla isagii uun waa hebelkii uun isbedeli maayo markaa bahasha laga bakhaylnimaduna waxay ka mid tahay akhlaaqda had iyo jeer aan isbedelin nacuudu billahi subxana wa tacaala waxyaabaha aan isbedelin qofku qofku waxaa laga yaabaa inuu inuu ku daydo qof ee maaragtay inay saaxiibaan qof wax bixiya oo deeqsiya isna uu bakhayl yahay maruu kani bixiyo ee uu bixiyo ee uu bixiyo ayuu bixinaya markaa uu bixiyo laakiin xanuunka haya iyo dhibta haysata iyo culayska saaran waad yaabi mar buu bixinayaa mar labaadkale indhuhu isku qabanay masaxaadka wuxuu odhanaya waalataybe xooliba dhammaadee maxaa soo hadhay wuu iska daynaya baynamaa qofka qofka ilaahi subxaana wa tacaala u dhaliyey waxbixintu wuu bixinayaa isagoo ku qanacsan oo inuu bixiyo ku faraxsan halkuu kani ku faraxsan yahay inuu haysto kana wuxuu ku faraxsan yahay inuu bixiyo markaa isweydaarku waa kaas markaa dhaqankaasi iyo dareenka qofku uu dareemayo akhlaaqda uu leeyahay isbedeli mayso ilahay baa subxaana wa tacaala ku abuuray ka soco baabu xusnu اlkhuluqi idaa faquhu akhlaaq wanaagga dadku hadday diinta fahmaan qofka akhlaaqda wanaagsan diinta haddii uu fahmo qiimaha uu leeyahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi ina arajula qof halkani ninkii maaha ina arajula qofku nin iyo dumarkuu doonaba ha ahaadee layudriku bixusni khuluqihi akhlaaq wanaagiisa waxa uu ku gaadhaa darajat alqaa'imi bileyl qofka habeenkii oo dhan salaad u taagan halka uu gaadho halkaasoo kale ayuu gaadhaa ina arajula qofku la yudriku bixusni khuluqihi akhlaaq wanaagiisa wuxuu ku gaadhaa darajata alqaa'imi bileyl ninka habeen oo dhan cibaadaysanaya marna qur-aan akhrinaya marna tukanaya mar ducaysanaya mar waxa weeyaan dunuubtiisii ka fikiraya ilaahay cadamadiisa ka fikiraya oo habeenkiiba aan seexanayn uu habeenkao dhan cibaadaysanaya meesha uu gaadho ayaa isagoo iska hurda qofkii akhlaaqda wanaagsanaa kaasuu gaadhaya halkiisa oo maxaa ka dhexeeya labada akhlaaq wanaagga iyo iyo qiyaamuleelka maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya labada labaduba waxay la dagaalamayaan naftooda naftu maxay jeceshay inaad ka seexato soo maaha naftu soo toos oo soo jeed dadkii oo wada huurinaya ya wasallu wasalluu bileyli wannaasu niyaam habeenkii cidda tukata dadkuna ay hurdaan dadkoo wada seexday oo wada huurinaya oo dhagida ku jira qofku markuu soo kaco ee uu weysaysto oo uu istaago waa xaalad adag ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waط'an wa aqwamu qiila culays bay ku tahay qofka markaa qofku naftiisiibuu la dagaalamaya naftiisibuu la dagaalamaya qofkan kale akhlaaqda wanaagsanna dadku way kala duwan yihiin midbaa intaasoo noocoo kala kaana ayuu qofkii la dhaqmaya intiiba wuxuu ku deeqaya akhlaaq wanaaggiisa markaa dulqaad baa jira naftiisu way diidan tahay qofkan wax ku weydiisanayo u diid kan maaragtay kugu gardaroonayo iska celi cadhadaadii muujiso aar gooso waxan bay nafti ku leedahay naftii markaa wuu ka diidaya naftu la dagaalam marka labada waxaa ka dhexaysa labadba waxay la dagaalamayaan qofka naftiisibuu la dagaalamaya oo cabiidinaya oo waxaanay doonahayn ayuu ku qasbaya xadiis kale wuxuu ahaa in allaha la yubaliqu alcabda bixusni khuluqihi darajata asawmi wasalaa qofka maalin oo dhan sooman habeen oo dhanna tukanaya ayuu gaadhaa qofka akhlaaqda wanaagsan ee dhaqanka wanaagsan yani xusnu lmucaamalati maca annaas dadka inuu si wanaagsan qofku ula macaamilo uu si fiican ula dhaqmo oo dadku aanay ka soo caban ayaa wuxuu ku gaadhaa qofku darajada iyo dhaqanka qofka saa'imka ahi qaa'imkaa qofka maalin oo dhanna waxaa weeye sooman habeen oo dhanna salaada u taagan ka soco xadiiskaasina waa xadiis saxiixa imaam xaakim iyo abu daawuud ayaa wariyey waana xadiis saxiixa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi samictu abalqaasim nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa kunyadiisii abalqaasim ayaa waxaan maqlay oo yaquulu dhe khayrukum islaama axaasinukum akhlaaqan idaa faquhu waxa idinku waxaa idinku islaamnimo wanaagsan axaasinukum akhlaaqa kuwa idinku akhlaaq wanaagsan laakiin waa goorma idaa faquhu waa markay fahmaan akhlaaq wanaagu qiimaha uu leeyahay markay fahmaan amba axkaamtii diinta inay bartaan axkaamta diinta hadday bartaan waxay keenaysaa qofku inuu kala barto xaqa uu leeyahay iyo waajibka saaran markaa dadka muslimiinta inuu iska ilaaliyo u dabacsanaado u naxariisto u dulqaato ka socdo waxyaabahaasoo dhan waxa amaraysa diintii markaa qofku hadduu uba haysto dulqaadku inuu nacisnimo yahay wax bixintuna ay tahay qofkiiyo xoolihiisii daadaadinaya iyo waxa weeyaan loofar uu arko dee diintii baanu fahmin qofki diintii baanu fahmin walaalka aad wax siiso ee uu beritana kuu yimaado ee haddana aad siiso ee haddana uu kuu yimaado ee haddana aad siiso qofka caadiga wuxuu u qaadanaya hebel wuu ku macmiishee kani waddu kaa jeexdee nacas baa tahay bay ka dhigan tahay ninkani ilaalkuu kaa hooyey dee ninka iska celi oo mar baa la siiyaa labaa la siiyaa mar saddexaadka warda ordoo shaqo tag ila anigu dukaankaagii ma haye ma bil baad aniga ii dhiibatay laakiin sidaas saxda waxay tahay qofku markuu wax ku weydiiye bay inaanad celin itaalkaaga nin baa wuxuu yidhi qofku hadduu kuu yimaado wax ku weydiisto wax fiican baa la siiyaa buu yidhi inta uu ku idhahday isii baa la siiya boqol doolar baan kaa doonay haddaad siiso boqolkaba sii labaan rabaa labadaba sii baahi buu kuu sheeganaya moogta mar labaad buu kuu imanaya wuxuu ku leeyahay hadduu ninkaasi uu been kuu sheegayo mar labaad soo noqon maayo hadduu run kuu sheegaayo oo baahidaa maalintaasi ku taagnayd aad wax ka siiso mar labaad ma soo noqonayo laakiin hadduu mar labaad kuu yimaado filin labaad buu kusoo samaynaya maalinta hore wuxuu odhanayaa gabadhii baa iga xanuunsanayso dhakhtar baa layga dhigayo dhakhtarkii baayo boqol doolar baa laygu xidha boqolkii baad siisa maalin labaad wuxuu ku odhanayaa markaa qorshe kale nin baa wax ka yar qaadayo dayn baa laygu yeeshayo ninkiibaa ay haysto waa kan mar saddexaadkana guriga kiradiisi baa lay haystaayo markaa maalinba filin cusub ayuu kuula imanaya markaa wuxuu hi mar koobaad ma ku marka koobaad waxa uu ku weydiistaa la siiyaa marlabaadka markuu kuu yimaadana intaad markii hore siisay kala barhkeed ba la siiyaa buuri markii hore boqol baad siisay marlabaadka conton c wuxuu odhanay allah isagoo sheekh hoos u dhacay maaha markaa mar saddexaad inuu soo noqdo way ku adagta mar saddexaad buu soo noqday haddana maxaad samaynaysaa buu yihi intii markan dambe aad siisay kala barhkeed baad adana siinaysaa So, boqol soo may ahayn conton soo may ahayn shan iyo labaatan c hadduu caqli leeyahy markay bartaa maraysa wuxuu odhanaya halkaa waxba kuma yaalaan wallaahi waxaa ku xiga labayo tobaniyo barh baa ku xiga ha eeg waa bakhaylnimadiiyo mugti la reer magaaleeyey baashaas islaamku caynkaa maaha yacni qaar baa intaa qaadan doonay marka raggina kay naga midi intaasay qaadan doonay waxaan odhan doonaa wallahi shuba waa qorsho fiican waa dhab haddii maanta uu kuu yimaado aad siiso oo kala badh aad siiso aad usii kala badho wuxuu odhanayaa wallahi waa meesha waa lagu fahmay laakiin adiga inaad fahanto iyo inaad fahmin hawsha ku taa hawl ku taala maaha adiga waxaa ku yaala qofka walaalkaay baahi buu sheegtay baahidii wax ma kala qaban kartaa mise kale ma qaban karti waxaad ka qaban karto markaasi laakiin baasha maarata liifadda ha u gaabinin sida ninkan adiga uu sheegay marka khayrukum islaaman kiina idinku khayr badan idinku wanaagsan islaaman xagga islaamnimadu axaasinukum akhlaaqan waa kuwa xagga akhlaaqda idinku fiican goorma idaa faquhu waa hadday fahmaan akhlaaq wanaagu qiimaha uu leeyahay hadday fahmaan akhlaaq fiican bay la iman lahaayeen qofka weji cabuuska ah ee dadka aanay heshiinahayn ee keligii noolaha ah ee keligii soconaya ee dadka aanay isgelin ee qofka la macaamilaaba uu ka cawdo hadduu garanayo qofka akhlaaqda wanaagsani wuxuu soo istaagayaa qofka maalin oo dhan sooman habeen oo dhanna cibaadaysanaya buu la ajar yahay hadduu taa fahansan yahay dabeicaddiisa wuxuu isku dayi lahaa inuu bedelo marka waan fahansanayn can haabit bni cubaydin can haabit bni cubaydin qaala wuxuu uhi maa ra'aytu axada man arag qof ajalla ka qiimo badan yacni ka ka haybad badan oo ka jalaalo badan idaa jalasa maca alqowmi dadka markuu la fadhiyo walaa afkaha kana kaftan badan fii beytihi gurigiisa markuu joogo min haabit min zayd ibni haabit saxaabigii zayd ibnu haabit la odhan jiray waa dhallinyartii asxaabta ku jiraaye zayd ibnu haabit ibnu daxaak abu khaarijat alkhasraji alansaari saxaabigaa wuxuu leeyahay ninkaa nin ka haybad badan oo ka jalaalo badan markuu meelaha fadhiyo ee dadku ay la joogaan sida loo ixtiraamayo sida looga haybadaysanayo qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay dadku siday uga haybadaysanayaan waad yaabaysaa buuri gurigiisa markuu joogana nin ka kaftan badan iyo dee asxaabtiisa markuu la joogo ninka kaftan badan oo ka hasaawo badanna ma arag buuri labadaas ma isqabanayaan ininka xaggeenna mar hadduu ninku ihaa waxaan doonaya dadku inay iga weecdaan oo haybad baan leeyahayoo cimaamadiisaa weyniyo koofiyadda halkaa uu soo fadhiisto oo dadku aanay hebel aanay xataa ka odhan karinoo ay teatarkiisa u raacinayaan sultan maxamedkii waa laskaga te laiskala tegey moogta iyo cabdilaahigiisii hooyadii u bixisay waa horaa la ilaawe sultan baa wasiir xildhibaan sheekh haddii taa aad ka tagto yaa weylak waa kuu dhammaata waa kala dhimanaysaa ninka odayga haddii aad magaciisa ka horraysiin weydo waxaa yeele dee adduunyadaah magaca hadaad ka horraysiin weydo waa isnacaysa ad tiraa hebelow laa ilaaha ila allah maxamad rasuulullah waa kala waa kala dhimanaysa ninkii sheegaynay wixii kala qasay saalim ibni cabdillaahi iyo iyo hishaam ibni cabdilmelik ya hishaam bal iska warran buu ku yihi hishaam oo iska warran wuxuu ku sigtay inuu dilo muxuu ku dilayaa muxuu rabaa inuu ka horreysiye magaciisa ya amiir almuminiin ya khaliifat almuslimiin buu rabaa inuu ku teatarkiisiibuu doonaya markaa eeg ninkaasi waa nin haybad le waa laga ixtiraamaya qofkiina dadkana manaasishooda waa in la dejiyo qofkii ixtiraam mudan waa in la ixtiraamo laakiin isaga maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inaanu u fahmin dadka inuu wax dheer yahayo dadka uu ka dhex baxay inaanu taa u arag baa looga baahan yahayo dadka inuu la macaamilo u sheekeeyo la haasaawo la qoslo ka qosliyo fii bacdi اaxyaan wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag axada qof ajalla ka qiimo badan ka jalaalo badan ka haybad badan idaa jalasa maca alqowm qowmka markuu la fadhiyo marka meelaha la isugu yimaado shirarka eelyartu isqabatee waayeelku isu yimaadaan nin ka haybad badan ma arag walaa afkaha mid ka kaftan badan ama ka madadaalo badan fii beytihi gurigiisa markuu joogo min zayd ibni haabit zayd ibni haabit zayd ibn haabit waa garanaysaan waa ninkii nin isagoo yar oo dhallinyara ayuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam madiine tegey isagoo rasuulkaba aan arag oo reer madiine ah oo muscab ibnu cumayr uu gaadhsiiyey dacwadda ayaa wuxuu sii qaybay toddobiyo toban suuradood rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiine wuxuu tegey zaydo toddobiyo toban suuraod dusha ka haya nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loo keenay waa inay rodhow waa waa koobiyo toban jir marka waa koobiyo toban jir diintuna waa bay cusub tahay dabeetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu arkay rasuulku aad buu ula dhacay wuu soo dhoweeyey dabeete wuxu uhi waxaad samaysaa adigu yani rasuulku wuxuu arkay maskaxdiisu inay fiican tahay wuxu uhi waxaad yeeshaa nimanka yuhuud la yidhaha madiine degan kama aamin qabee luuqadooda soo baro luuqadda cibriyada ee yuhuudda soo baro buu ku yidhi wuxu uhi way weer adkaatayoo waxaan ku bartay muddo intee leeg luuqadda intay ku barnay anagu de maanta adigoo ingiriista midh aan ka aqoon ingiriista soo baro intay kugu qaadanaysa amba carabiga soo baro sanad ma ku hadli karaa ma qori karaa ma akrin karaa way kugu adkaan laba sano saddex saddex sano dil buu ku soo bartay isagu khalaas wuxuu kaga niib keenay luuqadii la odhan jiray yuhuudda gebigeeda cibriyada wuxuu ku agga iyo xagba kaga yimi bil haddana waa dambaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa u iman jirtay faris waraaqaa uga iman jiray markaasaa mararka qaar waxaa ku qoran waxyaabo sira oo muhiima oo ay tahay dadku inaanay wada ogaan marka dadkii dee waxaaba laga yaabaa maba garanayaan luuqadii farisiga ahayd waxaa laga yaaba markaa nin la socda ninkan warqadda sida oo gaal ah oo af carabigii garanaya rasuulka alayh salaatu wasalam waa laga yaba si saa loo fadhiyo inu dha waxa lagu soo oday warqadduna caynkaas farisi bay ku qoran tahay macnaheeduna waa caynkaas iyo caynkaas iyo caynkaas oo waxyaabihii sirta haba meeshii lagu sheego rasuulka alayh salatu wassalam wuxuu ku yidhi siryaaniyada baro toddobiyo toban cisho ku barta sabcata cashar iyo labada luqo bil iyo toddobiyo toban cisho ayuu bannaan ku dhiga nin markaa macrifo badan oo aqoon badan oo qur-aanka yaqaano qur-aanka la jamciyey a aragtaan ninkii loo xil saaray buu ahaa markii muslimiintu dagaalada ay galeen ee dadkii quraada ay dhinteen ay shahiideen ee xuruubu ridda ay ku leedeen asxaabtu waxay u baqdeen qur-aanku inuu lumo dabeete waxna ha la qoro yaa qori kale baa la yidhi waxaa la zayd ibnu saabit nimaan ahayn oo lagu aaminayaa ma jiro ninka dhaa abubakar wuxuu yidhi zayd wuxuu ku yidhi zaydow waxaad samaysaa nin dhallinyaraa baa tahay war inuu ku aaminsano qur-aankana waa taqaanaaye qur-aankii doon zayd qur-aanka o dhan dushuu ka hayay intii uu hayay markaa muu qorina tiisii farow ka qaaday dadku soo waraysta abubakar buu ka bilaabay laftiisii maxaad qoranaysaa buu ku yidhi wuu ka qoray cumar maxaad haysaa adigu wuu ka qoray marka waxa mar walba iswaafaqaya ku haye iyo iyo kuu qoraayo wuu waday wuu waday wuu waday wuu waday waata la idhaha wuxuu waayaad qur-aanka ah ee u dambaysa suurat towba ya laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uuf raxiim aayadda qur-aankaabuu waayo wuu hayaa isagu wuu haya aayadda qur-aankaa kiisa markaa dooni maayo wuxuu rabaa intuu hayo iyo cidda dadka kaletee hayaan inay iswaafa markii dambe nin baa loo sheegay wuu doontay ninkiibuu ka soo helay markaasuu maalinta aadu farxay aayaddii u dambayse markii uu qoray ayuu u dhiibay maxay abubakr abubakarna wuxuu dhiibay cumar cumarna wuxuu dhiibay cumaan xilligii cusmaan markaa dib haddana loo habeeyey almuhim ninkaasi waa ninka hawshaa weyn waa ninkaa qaatay shan iyo afartankii hijiriyada ayuu dhintay khilaafadii amba cahdigii mucaawiya bna abi sufyaan markii uu dhintay ayaa loo sheegay abu hurayra waxaa la yidhi waxaa dhintay zayd ibnu saabit wuxuu ihi maata alyowma xabru haadihi اlumma maanta waxaa dhintay caalimkii ummaddan ayaa dhintay laakiin waxaan rajaynayaa in meeshiisi uu inoo buuxiyey cabdullaahi bnu cabaas cilmigiisi iyo aqoontiisana waxaad ku daysaa waa ninka la yidhi halkiisi waxaa buuxinaya cabdullaahi bnu cabaas aqoontiisu taase waa zayd markaa ninka aqoontaa leh ee taariikhdaa leh isagoo yar baa beder iyo uxudba la galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu celiyey waa dirtiin buu ku yidhi khandaq markaa ka qayb galay ninkaasi markaa dhaqankiisu muxuu ahaa nin haybad leh oo taariikh fiican leh oo dadku ay ka haybadaystaan ay ixtiraamaan ayuu haddana wuu kaftami jiray marka qofku inuu kaftamo oo maaragtay fii bacdi alaxyaan mararka qaarkood dadka maaragtay uu maaweeliyo u sheekeeyaa qofka shakhsiyadiisa wanaaggeeday ka mid tahay can cikrima can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi su'ila nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu ladyaani axabu ila allahi tacaala diimaha ilaahay teebuu u jecel diimaha ilaahay uu soo dejiyey teebuu u jecel yahay ama waxaa tiha ayu ladyaani dhaqanada teebuu axabu ila allahi ilahay u jecel yahay qaala wuxuu yidhi alxaniifiyatu اsamxa diinta toosan ee sahlan alxaniifiyatu diinta toosan asamxatu ee dabacsan ee sahlan alxaniifiya waa diinta amba toosan kelmadda xaniif waa la sheegaa waxay ka mid tahay ereyada iska soo horjeeda macnayaasha iska soo horjeeda eryada qaatu ka mid tahay marka xaniifan waxaan ahay mid toosan oo qallooc oo dhan aan u dhoweyna ka toosan ama waxaa tidhahda waxaan ahay mid leexday oo xumaan oo dhan ka soo leexday waana isku macna labadu waa toosnaantii un marka alxaniifiyatu nabiyullaahi ibraahim wuxuu uhi qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraaطin mustaqiimin diinan qiyaman millata ibraahiima xaniifan nebi maxamedo waxaad tidhaahdaa inanii hadaanii rabbii ilaa siraaطin mustaqiim ilaahay wuxuu igu hanuuniyey dariiq toosan waa diinan qiyaman millata ibraahiima xaniifan wamaa umiruu ilaa liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu diina xunafaa'a inay toosnaadaan asamxa samxuna waxa waa asahla almaysuura waa diin sahlan oo dabacsan diinta islamka waa iska caynka diinta islaamku wax la liqi kari waayo oo adag oo dhib badan oo dadku ay ka yaacaan maaha waxaa laakiin fool xumayn kara fii bacdi alaxyaan oo wax adag ka dhigi kara dadka qofka haysta oo diinta u fahamsan inay qallabsan tahay oy bilaa naxariis tahay ay bilaa fursad tahay ay bilaa jaanis tahay ay bilaa tooba tahay oo bilaa dabacsanaan in naxariis ay tahay qofkaa u fahansiin kara dadka yacni qofkii intaasoo jaanis baa la siin karaa waxbaa ku dhacay waxbaa ku dhacay waxay yidhahdeen ninbaa nin gaala ayaa la yidhi ayaa soo soo muslimay diintu soo qaatay diintii markuu soo qaatay baa waxaa lagu yidhi maashaate ha okay waa lagu xalaalaynaya waa nin weyn moogta markaasuu waa khataro waa xanuune saa la yidhi may markaasuu yihi oo haddii oo islaamnimada ilaa aan may bay yidhahdeen marka haddii aanad la isxalaalayn diintaadu waxba kama jiraan sa mise waa qalad waa qalad waa qalad yani waa dembi qofku uu galay laakiin diintiisii ku waayi maayo ku gaaloobi maayo waxay dhahan may ilamaa iyo aad lagu xalaaleeyo waxa weeyaan diintaadi waxba kama jiraan s haddaa waan ka noqday diintiiba waan ka noqday haddaad ka noqotona madaxaan ku jarayna haddaad ka noqotana man bedela diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa ka noqda madaxa ka jara markaasu waa nimanka waa maxay ahaayeen haddaad soo gashan waxay kuwanaya meel iska goo haddaad ka baxdana madaxay kaa jarayaan diintii markaa muxuu u fahmay gebigeedu waa baalka maa lagu jarayaan baalka maa lagu jarayaan markaa dadkaa ayaanba fool xumayn kara ama dadkaa qurxin karoo diinta samaaxadeedii iyo dabacsanaanteedii dadka ayaa ayaa muujin kara nebigu alay isalaatu wasalam wuxuu le ilahay wuxuu jecel yahay alxaniifiyatu assamxatu diinta xaniifka ah ee toosan ee leexleexaya dhacdhaca aan lahayn ee assamxatu dabacsan ee sahlan waa xadiis saxiixa imam axmed baa soo wariyey can muusa ibni culay can abiihi can cabdillaahi bni camr ibni caas radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi arbacun idaa ucطitahunna falaa yaduruka maa uzila maa cusila canka min addunyaa arbacun afar sifo amba arbacu khilaalin afar tilmaamood hadda afartaa u fiirsada afar tilmaamood idaa ucطitahunna haddii lagu siiyo haddii afar tilmaamood aada ku sifaysnaato falaa yaduruka maa cusila canka min addunya adduunka wixii lagaa dheereeyey maa cusila canka min addunya adduunka intii kaa dheeraatay kaa fogaatay waxba ku yeeli mayso haddaad afar hayso adduunka inta kaloo dhiman hadday ku seegto waxba ku yeeli mayso intan baa kugu filan xusnu khaliiqatin wa cafaafu طucmatin wa sidqu xadiiثin wa xifdu amaanatin xusnu khaliiqatin dhaqan wanaag akhlaaq wanaag waa ko wa cafaafu طucmatin waxaa dhuunta aad gelinaysae calooshaada ku dhacaya inaad iska hubiso maxaaraama mise waa xalaal waxaad hubtay inaad cunto oo dee maaragtay waxaad cunaysa aad eegto war waxaan waxguu ka yimi ka buuxiun dee maahe urursawn wa sidqu xadiiثin iyo warkaaga iyo sheekadaada oo run ah waa imisa saddex wa xifdu amaanatin iyo ammaano ilaalin afartaa sifo haddaad leedahay adduunka kaloo dhame sifooyinka kaloo dhame hadday ku seegaan wax ka soo qaad ma leh intan baa kugu filan intan baa kugu filan saa waxa cbdillaahi ibni camar ibni caas laakiin waxaa sugan isagoo xadiisku saxiixa oo imaam axmed uu wariyey oo maaragtay nebiga calayh isalaatu wasalaam ay ka sugan tahay arbacun idaa kunna fiika falaa calayka maa faataka min addunya saasoo kale afar hadday afar shay haddaad hayso adduunka wixii kalee ku seegay waxba ha ka soo qaadin xifdu amaanatin wa sidqu xadiiثin وxusن khلqi وacifaة في طcmة وacifaة fيi طucmati intaas waa maxay waa akhlaaq wanaag waa runsheeg waa is-ilaalin waxaad cunaysaad hubiso u miidaanday waxaa ku soo galaa wax allaaliya wixii ku soo galaa jiilaal wixii aan ku cunin calafse kuu geeyo waa la- maxaa waa lagu cidhiidhiyaa hunguri waa col kula yaalle haddee amba xaran ha ahaato amba xalaal ha ahaato waa lagu cidhiidhiyaa uun buu ku leeyahay waxba kama jiraan in lagu cidhiidhiyo maaha in lagu cidhiidhiyo maaha waad ka hubisade waxaan xaggee buu ka yimi maadaale ma kuu xalaalbaa ma kaa xaaraanbaa saas wey halka markaa maxaynu ka fahnay baabku dee wuxuu ahaa moogtahay ee xusnu اlkhuluq idaa faquhu akhlaaq wanaagga dadku hadday fahmaan qiimaha uu leeyahay marka yani waa inaad u fahanto yani waxyaabaha keenaya fahanka sheekha marka yani fiqigiisu aad iyo aad buu ufog yahay meesha wax ka soo qaadanayaae wuxuu leeyahy dadku hadday san u garan lahaayeen adduunka sifaadkiisa haddii la tiriyo way fara badan yihin sifooyinka qofka fiican haddii la tiriyo san buu ahaa san buu ku wanaagsan yahay waa kan ciidday ka badan yihin laakiin wuxuu ku leeyay waxa kaaga filan afartan ha daalin oo waxaan faraa badan iska wada jooji halkan bay ku wada jiraan intan afartan haddii la isu geeyana wax maqaniba ma jiraan afartan haddii la isu geeyo culamada markay axadiiska macneeyeen afartan haddii la soo koobo la sharaxo diintii wax ka maqani ma jiraan khalaas way ku dhamaystiranta waa yahay can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi tadruuna ma garanaysaan tadruuna ma garanaysaan bay ka dhiganta maa akharu maa yudkhilu nnaara dadka waxa ugu badanee naarta ay ku galaan ma garanaysaan su-aasha hadii saa laynoo weydiiyey imika muddo meel ba ku dhufanaya waxa ugu faraha badanee naarta lagu galaa waa maxay qaaluu waxay yidhahan allahu warasuuluhu aclam iskumay qaadin asxaabtu waxay dhhen ilah baa yaqaana ilahay rasuulkiisa og wixii aanay ku wada baxsanayn ma garanayo ceeb maaha ilaahay baa yaqaan ceeb maaha qaala rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ihi aljwafaani labada godgodan weeye alfamu wاlfarju alfarju wاlfamu waa labada af labada af weeye labada inta ugu faraha badan dadku inta naarta gasha waxyaabaha sababa naarta inay galaan waxay ku galaan waa labadaasun waa xubinta taranka oo qofku isilaalin waayo iyo carabka yaafka waa labadaas khalaas int labadaa haddaad ka badbaado rajo fiican baad leedahay qofka afkiisa hadduu ka adkaado iyo hadalkiisa iyo carabkiisa iyo waxa uu leeyahy kama adkaan karo waa la hubaaye kama adkaan karo qofku wuu islaalinayaa qaar baa wax soo qaadaya wuxuuso odhanaya la wadaag wuu isyaro qabanayaa haddana wax kale la soo qaadayaa haddana wuu isqabanayaa mar saddexaad baa la soo qaadayaa wuu la wadaagaya keena inooga fiican waa ka markuu ishayn waaya ka dhaqaajiya meesha iyaduba waa nas iyada lafteedu waa raganimo hadaad ogaatay meesha inaad ku halaagsamayso ka dhaqaaji waa sax laakiin way adag tahay qofku carabkiisa waxaa ka soo baxaya inuu qoro uu idhaahdo maxaan waxaa lagugu darayaa naartaada iyo jannadaada waxay ku jirtaa carabkaaga iyo xagga hoose xumaanta iyo zinada iyo waxyaabaa la halmaana waxa ugu faraha badan lagu naar galaa waa labadaas wamaa akharu maa yudkhilu ljannata ma taqaanaan waxa ugu faraha badan ee jannada lagu galo waa su-aal labaad waxay dhaha ilaahay rasuulkiisaa yaqaana wuxuu uhi taqwa allaahi wa xusnu اlkhuluq waa alla kacabsiga iyo dhaqan wanaagga dhaqan wanaagga labadaas wey teen ujeedna marka waxa weeyaan waa dhaqan wanaagga waxyaabaha janno lagu gala waxaa ka mid a inuu qofku dhaqan fiican leeyahy dadka inuu si wanaagsan ula macaamilo inaan laga caban isna aanu caban almu'minu ya'lifu wa yu'laf walaa khayra fii man laa ya'lifu walaa yu'lafu qofka muuminka ahi muslimiintuna way weheshataa isna muslimiintu weheshadaa khayr ma leh kaanay muslimiintu ku soo hiran isna muslimiinta aan xaggooda qabani khayr male kaasi qof dadka ku dhex jira oo dadkii u tirsan oo baahidii loola imanayo oo taladii loola imanayo oo dadka wax taraya oo u dulqaadanayo ku dhex jira waa waxyaabaa jannada lagu galo waayahay waa xadiis xasana imaamu tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed ayaa soo wariyay waa xadiis xasana can shahr can umi darda qaalat waxay tihi qaalat waxay tidhi qaama abudardaa abudardaa waa ninkeedii oo saxaabiga ahaa qiimaha badnaa ayaa kacay leylatan habeen yusallii isagoo tukanaya fa jacala markaasuu bilaabay yabkii inuu ooyo markuu waxoogaa yar jiifay buu kacay dabeete cibaadu u kacay dabeete oohin buu bilaabay tii wuu ooyey wa yaquulu wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo allaahuma axsanta khalqii faxasin khuluqi ilaahayow abuurkayga waad wanaajisee akhlaaqdeeda dhaqankaygana wanaaji ilaahayow abuurkayga waad wanaajisee dhaqankaygana wanaajiya akhlaaqdeeda xataa asbaxa intaasuu ku celcelinayey ilaa waagii ka beriyey wax qur-aanna ma akhriyin fara badan salaad badan ma tukan duco kale ma akhrisan wuxuu ku celcelinayay ilaahayow abuurkayga waad wanaajisee dhaqankaygana wanaaji wuxuu garanayaa qiimaha ay leedahay wuu fahmay dee idaa faquhu soomay ahayn wuxuu fahmay qiimaha dhaqan wanaaggu uu leeyahay faqultu waxaan ku idhi bay tihi yaa abadardaa abadardaayo markii waagi beriyey maa kaana ducaa'uka mundu leyla ilaa fii xusni اkhuluq ducadaadu xalayto o dhan wax kale may ahayn muxumaad ku ducaysanaysay dhaqan wanaagga faqaala wuxuu uhi yaa umma dardaa ina alcabda addoonku ina alcabda almuslima addoonka muslimka ahi yuxsinu khuluqahu akhlaaqdiisuu wanaajiyaa xataa yudkhilahu xusnu khuluqihi اljanna ilaa akhlaaq wanaagiisu jannada uu geynayo wa yusiiu khuluqahu akhlaaqdiisu ayuu xumeeyaa xataa yudkhilahu suuءu khuluqihi الnaar ilaa akhlaaq xumaantiisu qofka naarta ay geynayso qaala wuxuu yihi walcabd muslim qofka muslimka ahi dheh yukfaru lahu wa huwa naa'im ilaahay wuxuu u dembi dhaafi karaa isaga oo nool isaga oo hurda wa huwa naa'im isagoo hurda isagoo aan camalba qabanoo iska hurda ayaa qofka muslimkaa intuu ajar u soo dhaco ayuu ajarkaa janno ku gelaya way fahmi weyde ila isagoo jannada lama shaqaysto qofku dee wuxuu shaqaysto ayaa janno lagu galaa soo maaha bal hadigu qofkan iska hurdiya haddana uu akownkiisa ay wax ku dhacayaan ka warran oo jannada dee ay u socoto qaalad waxay tidhi yaa abadardaa kayfa yukfaru lahu wahuwa naa'im sidee baa loogu dembi dhaafaya isagoo hurda qaala wuxuu uhi yaquumu akhuuhu min alleyl walaalkiibaa habeenkii kacaya qof kaleoo muslima ayaa ayaa habeenkii kacaya fayatahajadu markaasuu cibaadaysanaya fayadcu اllaha markaasuu ilaahay baryaya fayastajiibu lahu markaasuu ilahay ka aqbalaya ilah waxaasaan kaa doonaya ilah waxaaya waxaaysi ilaa ayuu qofka odhan markaasuu ilahay ka aqbalaya wayadcuu liakhiihi walaalkiisii hurday buu u ducaynayaa fayastajiibu lahu fiihi markaasuu ilahay u aqbalaya haddaad waad iska hurdaa maarta qofkani inuu kuu duceeyo maxaa keenay waa su-aale qofku inuu kuu duceeyo uu ku xasuusto uu iska cibaadaysanayey isaga ilaahay baa isog habeenkiibuu kacay dabadeedna wuu kuu ducaynaya qofka inuu kuu duceeyo maxaa keenaya ma bilaash buu kugu ducaynaya qofka qofka marka hore waxaa jira dhaqan wanaag baa jira xusnu اlkhuluq ayaa jira waxa laga yaba qofki inaad ixsaan u samaysay waxa laga yaba xaaje ku adag maalintaasi inaad la maaraysay baa suuragala dabeete qofkii waxa wuxuu samaynayaa wuu kuu ducaynaya wuxuu kuugu abaalgudayaa inuu kuu duceeyo dabeete adigoo iska hurda hadda abaal abaalkaad u gashay iyo ixsaankaad u samaysay ka ajarkiisi waa lagu qoray soo maha haddana kana waa ziyaado ducada uu kuu duceeyey waxaad ku gelaysaa ilahi subxana uu kugu dambi dhaafaya waayahay can usaamata bnu shariikin tan markaa waxay tilmaamaysaa uun asxaabtu caynkay u fahamsanaayeen akhlaaq wanaaggu meeshuu taagan yahay iskamay fahmine waxaa fahansiiyey nebiga calayhi isalaatu wasalaam nebigaa fahansiiyey qiimaha qofka akhlaaq wanaag iyo dhaqan wanaaggu uu leeyahy asxaabtu inakoo kale ahaayeen dadkaasay u kala duwan yihiin ayay ahaayeen maaragtay kala noocnooca ee kala dhaqankaa laakiin waxaa waxaa maaragtay shiilay islaamka caynkay u fahmeen siday u qaateen can usaamata ibnu shariikin usaamata ibnu shariik qaala wuxu uhi kuntu waxaan ahay cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebigaan la joogay maalin maalmaha ka mida wa jaaءat اlacraabu dabeete niman reer baadiyaa baa yimi niman reer miyiya ayaa yimi naasu kaiiru min haahuna wa haahunaa dad fara badan oo xagga iyo xaggaba ka yimi fasakata الnaasu dadkiibaa aamusay dadkee waa asxaabtii rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ee reer madiina markay nimankaasi meesha soo galeen iyagoo buuqaaya oo yulqamaya oo rasuulka su-aalo weydiinaya way iska aamuseen asxaabta laa yatakalamuuna hayruhum cid aan iyaga hayna hadli mayso faqaaluu waxay dhn ya rasuula allah calaynaa xarajun fii kada wa kada rasuulka su-aalo weydiiyeen su-aalo fara badan rasuulkii ilaahayow haddaan arrin kaa samayna ma dembiba haddaanu kaa samayna ma dembiba haddaanu kaa samayna waxyaabihii mubaaxaadka ahaa ee xalaasha ahaa ayay rasuulka calayh isalaatu wasalaam weydiinayaan fii ashyaء min umuuri الnaas waxyaaba dadku waxyaabahay qabtaan ka mida laa ba'sa biha oo dhibaato aan lahayn waxyaabii caadiga ahay dadku ay qaban jireen ee dhibaatadu aanay ku sugnayn bay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam weydiinayaan waxay leeyihiin waxaasaanu samaynaaye geela yagaanu waraabinayma dembi ba waa tusaalahaan yani waa wax iska caadiya sooma taa ka waran tan kale ka waran tan su'aalo fara badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyeeno فقال وحوري يا عباد الله أدومه إلهيو وضع الله الحرج إلهي الدنبق يا عليس وإذا كده أدتشي إلهي عليس إذن مصارين وضع الله الحرج إلهي الدنب يا عليس إذن مصارين والسؤالان فرا بدلوك لكاذبة كاريغانتي وحاس كورهم وحاس كورهم لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم سؤالا فرا بدنا وخطر وحبالها لا صبح بحيا تاتسيق قد قد هذا الكلام waad sii dabagashaad ka hadhi weydo xumaan baa looga dhadhacaa soo ma bihi haddii lagu celceliya baa layihi buhubuhu bay soo baxdaa baa buhubuhu way fool xumaataa marka hadalka lama sii raacraaco waa laga hadhaa haddii kale waa macno beelaya su-aalaha diintuna waa caynka kanka waran kanka weliba gaaraan xiina yunazal alqur'aanu marka qur-aanku uu soo degayo haddaad su-aalaha badisaan waxaa laga yaaba waxyaaba fara badan oo aan xaaraan ahayn in su-aalihiina lagu xaaraantinimaya suuragala nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa su-aal rasuulka ilaahayow xajku sanad walba inaan soo xajaa ma waajibbaa hadeeg rasuulku alayh isalaatu wasalam wuxu uhi haddaan haa idhaahdo waajib baydu ku noqonaysa su-aalaha faraha badan iska daaya su-aalaha faraha badan ee noocan oo kale iska daaya xajkii waa loo sheegay wuu arkaa dadku inay marun soo xajaan oo hal mar ay maarata xajku waajib yahay markaasa wuxuu yihi haddaan haa idhaahdo way soconaysaa marka rasulka alayh salatu slam ui ina yaa cibaad allah wadaca allahu alxaraja ilaahay culays iyo maa jacala calaykum fi اdiini min xaraj adduunka xaraj iyo dhibaato ilaahay subxaana wa tacala diinta idinma soo raacin ilaa mra'an laakiin ninka dembaabay ilaa laakiin waxa xaraj iyo dembi leh imra'an qof اqtarada mra'an dulma qof muslima dulmi u amahday min alqard amba u dhibay amba u dhaawacay qof mu'mina cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa meel kaga dhacay isagoo dulminaya fadaaka aladii xaraja oo halag kaasaa dembi galay oo halaagsamay ninka walaalkii wax ka sheega ee shakhsiyaddiisa wax ka sheega ee maalkiisa qaada ee dhiiggiisa daadiya qofkaas ka dembigalay kaas weyaan isilaaliya wey macnaa idinku isnabadgeliya qaaluu waxay yidhahan yaa rasuulla rasuulka ilaahi ana tadaawa ma isdaweynaa haddaanu xanuunsanno dawo ma isticmaali kara way sii wadaan maarta markaanu xanuunsanno dawada ma cuni karaa qaala wuxuu uhi nacam haa yaa cibaad allahi tadaawu addoommaha ilaahayow isdaweeya fa ina allaha subxaanahu wa tacaala lam yadac daa'an ilaa wadaca lahu shifaa'an hayra daa'in waaxid ilaahay xanuun kastoo adduunka uu keenay wuxuu soo raaciyey dawadiisii hal cudur mooyaane aidiska maaha xanuun kastoo adduunka yaallaa dawle kansar dhe baras dhe aidis dhe tii maxay ayd beriga afrikaanka laysa ebola ebola waa waa jaais wuu yaallaa laakiin dee aqoonteenaan gaadhin maanta adduunku wuxuu haystaa inaynu fogaanay oo cilmiga aqoon aqoonta dhakhtarnimada iyo tiknolojiyada inaynu ka dhaadhacnay baynu isu haysanaa moogti wallahi inaan soo bidhaamayn weli weli ma soo bidhaamayn iminkay la yaabayin chineska maalin dhaweyto soo xanu ka mid inaan maqli hayn laba boqol qof buu haya imika lala garanayo meeluu ka yimi la garan mayo dawadiisana la garan maayo laakiin way taallaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay xanuun kastoo ilaahay adduunka uu keeno ilaahay wuxuu soo raaciyey dawadiisii ilaa daa'an waaxidan hal dawo mooyaane qaaluu waxa wamaa huwa yaa rasuula allah oo dawadaas maxay maxay kula tahay geerida maaha alharam rasuulku wuxuu uhi waa gebowga weligaaba isbuulle oo isdhaldhalaali weligaaba hawsha wad odayaashan ma odayaasheen may gaboobin iyagu xaaji xaaji ku dharbaaxay moogte marka bahashaasi mar hadday soo bilaabmato waxa weeyaan dawo ma laha laakiin haddana ma taqaana wada tacaalaysaa un kama xanuunaysa halkan baa lagaga soo booday halkan dhabarka madaxa caloosha qaaluu waxaa dhan yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow maa khayru maa ucطiya alinsaan insaanka waxa la siiya maxaa ugu wanaagsan deeqaa ilaahay way badan yihiin iyo nicmooyinkiisu way badan yihiin deeqda ugu fiican qofka marka iimaanka dabcan laga yimaado waxa ugu fiican qofka ilaah uu siiya waa maxay ya xusnu اlkhuluq waxaynu haynaa waxay ahayd khuluqun xasan dhaqan wanaagsan weeye jannadii waxaa lagu tegayaa dhaqanka wanaagsan dembi dhaafkii waxaa lagu helayaa dhaqanka wanaagsan waxyaabaha kale dadku ay filayaan oo dhan xataa haddaad xoolo doonayso xoolaha waxaad ku helaysaa dhaqan wanaagsan waa lagu aaminaya miyaan ahayn run haddaad sheegto oo aad aamin tahay miyaan lagu aaminayn miyaan dukaan laguu dhiibanayn ya waa lagu aaminaya waa lagu amaahinaya waa lagu amaahinaya marka wax alaaliya wixii qofku u baahan yahay oo dhan waxay soo hosgelayaan waxay soo hosgelayaan adduun xusnulkhuluq bay soo hosgelayaan waa waa xadiis saxiixa abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ibnu khusayma iyo xaakim ayaa wariyey can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi kaana rasuulu اllahi salى allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa ajwad annaasi biاlkhayr ka dadka xagga khayrka ugu deeqsan buu ahaa wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan waxaana uu ugu sii deeqsisanaa markay ramadaan xadiiska in badan baa maqasheen markay ramadaan soo gasho ayaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam ugu sii deeqsanaa oo gacantiisu ay furayd xiina yalqaahu jibriil marka uu jibriil la kulmaayo wa kaana jibriilu yalqaahu kula leylata min ramadaan habeen kastoo ramadaana ayuu jibriil nabiga calayh isalaatu wasalaam u iman jiray mudaarasa fa yudaarisuhu lqur'aan riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan dabeete qur-aankay mudaarasayn jireen qur-aankay subcin jireen yacridu calayhi rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam alqur'aana rasuulkaa qur-aanka u soo bandhigaya waa macallinkiisii faidaa laqiyahu jibriil jibriil marka uu la kulmo kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa ajwada bilkhayri khayrka mid uga degdeg badan oo uga deeqsisan min ariixi almursalati dabaysha la soo diray dabaysha meel ku socota ee aan babaxday dheeraynteeda iyo xawaaraheeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga dhaqso badnaa xagga waxbixinta hadduu meel yar ka arko baahi inay ka jirto ay ixsaan u baahan tahay deg deg wuxuu iminka samayn karo salaadda cishaaye kadib baan samayn karaa samayn doonaa ma odhan jirin iminkuu samaynaya xadiiska in badan baa maqasheena ka soco can abi mascuudin alansaari qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi xuusiba rajulun miman kaana qablakum nin dadkii idinka horreeyey ka mid a ayaa la xisaabiyey acmaashiisi baa la soo qaaday ilaahay baa la hor istaajiyey maxaad soo qabatay adduunka intaad joogtay waa la xisaabiyey ila xisaabta noo fudude falam yuujad lahu min alkhayri khayrba waa loo waayey ilaa mooyaane annahu kaana rajulan yukhaalidu اnnaas wuxuu ahaa nin dadka dhex gala oo ku dhex jira wa kaana muusiran wuxuu ahaa nin hodana oo wax haysta fa kaana wuxuu ahaa ya'muru khilmaanahu shaqaalihiisa mid amra an yatajaawazuu can اlmucsiri qofkaan waxba haysan deynta inuu ka daayo nin wax haystuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa dad dhexgal leh dadku ku dhex jiray dabeete marka qof deyn lagu yeesho qofkaasi uu mucsir noqdo mucsir waa maxay waa qofka deynta lagu leeyahay aan iska bixin karahayn wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara qofka ay xaaladdu ku adkaato ee waxbaanay haysan qofka deynta kule waxaa waajib ku ah inuu wakhti siiyo uu ka sugo fa kaana ya'muru khilmaanahu an yatajaawazuu can اlmucsiri qof ubadkiisa amadhaa shaqaalihiisa wuxuu amri jiray inay ka dhaafaan qofka deynta lagu leeyahay ee deynta iska bixin waaya qaala allahu tacala dabta ilahi baa wuxuu uhi fa naxnu axaqu bidalika minhu annaka ayaa u mudan fatajaawazuu canhu ee ka dhaafa dembiyadiisa dembiyadiisu waa kuwan ol waa la raseeyey way bateen way cuslaadeen khayrkiisi baa la soo qaaday iimaankii waxaa soo raaca khayr kaleba muu samayne inta yara dhaafitaankaa un qofkii dadkana waa nin dadka dhex galo akhlaaq wanaagsan koow talabaadna waa maxay qofka uu deyn ku yeesho nin hanti haystuu ahaa qofkauu deyn ku haysto yeesho wuxuu ku odhan jiray ka daaya soo muu bixin kari wayn ha war waan kaa dhaafay waan kaa saamaxay intaas wuxuu ku galay jannadii ilaahay subxana wa tala dambi u ka dhaafay waayahay wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu suila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey maa akaru maa yudkhilu ljannata dadka waxa ugu faraha badan ee jannada ay ku galaan qaala wuxuu uhi taqwa allaahi wa xusnu اlkhuluq waxa weeyaan alla kacabsiga iyo dhaqan wanaagga qaala wuxuu yidhi wamaa akaru maa yudkhilu naara dadka waxa ugu faraha badan ee naarta ku galaan waa maxay alajwafaan alfamu walfarju waa labada af waa kan soo sheegnay imika can nawaas ibnu samcaan alansaari annahu sala rasuula اllahi sala allahu alيh wasalam nawaas ibnu samcaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey can ilbiri rasuulka ilaw samuhu waa maxay wanaagu waa maxay khayrku waa maxay walismi dembiga dembigana wuu weydiiyey khayrkana wuu weydiiyey qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay baa hadalka kumuu dhibinoo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu balay jawaamicu lkelim hadalka murtidiisa hadal hadii la wadhaa samuhu waa maxay iyo wanaaggu maxaad samayn lahayd dee muxaadaraad geli lahayd hadal dheero waa kan oo khayrku inaad kan samayso oo aad kan samayso ad akhrin lahayd laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalku ilahi uqujibaadhayo hadal yaroo kooban oo murtiah uu waxba aan ka tegahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi albiru wanaaggu xusnu اlkhuluq waa akhlaaq wanaag bis haddaad wanaagba doonayso waaba akhlaaq wanaag wاlsmu dembiguna maa xaka fii nafsika waa waxa naftaada xoqa waa waxay naftaada ku degi weydo markaad samayso nin mala wuxuu xaaraan buu ahaa nin wuxuu malaa dembi buu ahaa nin halkaa malaa kudamba- ku badbaadi maysid waxa markaad samayso naftu ay isa sii weydiisa maaragta xaka waa xoqashada xaakana waa ay soo soo aroortay wa karihta aada dhibsato an yadalica calayhi الnaas dadku inay kugu arkaan waa waxaad la dhuumanayso ee aad isleedahay aan lagugu arkin dhuumashadaad la dhuumanaysa maxay tilmaamaysaa inaan waxaan wanaagsanayn haddaad wax fiican samaynaysa in lagugu arko mid ma waxa weeyaan ma ma een ma qarin ma dhibsanaysid laakiin haddaad xumaan samaynayso dee waxa weeyaan waad la dhuumanaysaa in lagugu xantana dooni maysid in lagugu arkana dooni maysid dembiguna waa kaa waa xadiis saxiixa imaam muslim baa kusoo wariyey kitaab aladab tirmidi iyo axmed iyo daaram iyo keyrkood ayaa kusoo wariyey baabun البخل صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم